ciidanka booliiska jubbaland ayaa sheegay inay howlgalla ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose ay kusoo qabqabteen dad dhalinyaro ah oo arday u badan iyo muqalisiin doonayay inay daayartaasi tahriibiyaan mas-uuliyiinta booliiska ayaa sheegay in ay kooxda tahriibinta waday ay tahay shabakad markaas ku xidhan islamarkaana ay hadda iyaga iyo sidoo kale gaadiidkii ay adeegsanayeen ay gacanta ku hayaan maxkamadna ay soo taagi doonaan sida uu markaasi warbaahinta uu sheegay taliya ku-xigeenka dembi baarista booliska jubbada hoose
wuxuu taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan taliska qaybta booliska gobolka jubbada hoose uu ku guulaystay inuu soo gebagabeeyo howlgal afartan iyo sideedkii saacadood ee lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaanada jubbaland howlgalkaas oo ahaa howlgal runtii aada nooga yaabiyey oo dad dhallinyaro ah oo arday ah la rabay in lagaga tahriibiyo dalka haddaba afartan iyo sideed saacadood ka hor ribood ay heleen hay-adaha ay heleen boolisku waxaan ku guulaysanay in kow iyo labaatankii bisha oo shalay ahayd iyo laba iyo labaatankii bisha oo maanta ah aanu soo qabanno sagaal eeday sane oo afarna ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin oo ah dadkii la tahriibinayay ee magaalada laga saarayay ardayda ahaa haddaba wiil iyo laba gabdhood oo ka mid ah sagaalka eedaysane waxay lagu qabtay oon ku haynaa qooqaani halka lixda eedaysane ee kale ay ku xidhan yihiin xabsigan oo ikismaayo sidoo kaleeta iyagana waxaa kaloon haynaa afar eedaysane oo kale oo falkan ku lug lahaa oo ah mukhalisiintii dadkan ardayda ay dhallinyarada ah dalka ka bixinay isugeyn saddex iyo tobankaa eedaysane oo falkan tahriibinta ah kuwii la tahriibinayay iyo kuwii tahriibinayayba isugu jira ayaan gacanta ku soo qabanay waadna arki doontaan saacadaha inagu soo foollo iyo maalmaha inagu soo socda waxay ka soo muuqan doonaan maxkamadaha hortooda kuwa iyaga ah ciqaab wuxuu sharcigu u qabo iyo mari doonaan haddii laha yidhahdo qof walba oo isku dayi doonta amaba ku tala jirta inay qabato fal noocana iyo kuwa la midkaaba in aanu sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ugu soo dhigi doonno lana tiigsan doonno sharciga haddii ilaha yidhahdo waxaana leeyahay qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda oo ku tala jiray inuu shaqo noocana qabtow ka joog baan ku leenahay sidoo kaleete waxaan iyadana farayaa waalidiinta ama aan maxaan dhahay ku dhiirigelinayaa inay ka warhayaan in ay ubadkooda xilliyada ay waxbarashada kaga maqan yihiin mooyaane xilliyada kaleete waxa ay ku maqan yihiin iyo waxa ay hayaan inay ogaadaan oo ay dabagal ku sameeyaan carruurtooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada u soo badanayay dhallinyarada soomaaliyeed ee markaasi kusii qulqulaya badaha si ay u gaaraan qaaradda yurub